anu soo raacay waxaa ku soo waday malakul jibriil malakul jibriil markuu ku soo waday nabigeena muxtaara calayhi salaatu wasalaam jidka markay soo marayaan waxay ku yimiyeen safar ay leeyihiin nimanka reer qoraysh safarkaasoo ka dhumay rabti ay ku mashquulsanaayeen oo ayaga ay raadaadinayeen nabiga calayhi salaatu wasalaam meeshii ayagu markuu gaabadii ku soo dhawaaday rabti meesha joogay ayaa cararay oo duday rabtigi markuu dudayna waa kufay garabkaa wax ka gaadheen nabigana way meesha yeelay ee daboolnay ee biyo ugu jiray ayuu ka caray daboolkana waa ka qaado meelow dhe marka say ugu noqota caraano nabigeena mukhtaara calayhi salaatu wasalaam sida bukhaariga oo warihaay magaalada baytul markuu yimid marka markuu yimiday subaxdii weerada loo bariyay waxa uu u yimiday nabigeena mukhtaara calayhi salaatu wasalaam masaajidka isagoo soo galay abijahl ayaa mid ugu soo hormaray riwaayo kaloo sida bukhaariga waxay leedahay waxaa yeemiday umu haani ayuu nabiga u sheekeeyey oo haanisiga cali meeshiis markaasuu wuxuu yiri umu haani iyo waran xalay haddaan cishaha idinla dukado jamaaca idinla dukade kabacdi ayaa baytulmaqdis iga soo maray madaxa idinka calasaartay waxay tiri muxamedow dadkaan awalay kugu kacsanaayeen xaalan cashada la dukada baytulmaqdisaan tegay ka isku sheegay yaa dadka kula yaabin oo kula dagaalamin ayuu marka nabiga ma inkirsana laakiin mas'alada ayaa la culays badan riwaayad kale waxay dhahay nabiga marka uu magaalada yimiday ee uu suuqay barqay meeshii fadhiistay isagoo horeba dadku u sheego waxaa dad ugu soo hormaray abujahl markaasu wuxuu yiri hay-dada khamar cusub ma wadaa nacam oo ya nabig markaasu yiri maxaa wadaa xalan baytulmaqdisaan tegay nabayaashiyaa kula soo dukaday waa ka imid madaxuu dalada gacanaan saartay oo wuxuu yiri ma dhihi kartaa howli dadkii adiga ku rumeeyey ee asxaabtaad ahaan isu keena hortooda warkaas maka sheegi kartaa nacabaa sheegaho abijaal waa qeysh dadkii dhammaan isugu yimid markaasu wuxuu yiri warka aniga haddaad isha ku soo celiye markaasuu nabigeeda xala waa lay deemiyey baytulmaqdasaa lay geeyey haddana waa deemiyey wuxuu xaalad iyo ceshaha la dukada ka bacdi aad annaga nala joogtay baytulmaqdasaa lagu geeyey waana ka timid sulahaa aniga wuxuu yiri abijahl markaad faras qaato ee uu faraskaas intaan koro meel kasta orod lagula maro koraayo soddon maalmooda u socdahow soddon maalmoodna waa kasoo socdahow laba bilood meeshii sii socda soo socod looga imaanahay aada xaalad ila kartaa ka timid saas marka inaa dhicinahow nin kufaari maka ah oo quramaatay gaalada kamid ahay ayaa wuxuu yiri abijahl ugu sirowey anigaa ugu aqoon badan baytulmaqdis daka markaasoo nabiga wuxuu yiri baytulmaqdis ii sifeew jidka laga soo galo iyo intee meeqa albaaba uu leeyahay meeqa shubaka uu leeyahay qubadiisu xagay u jeedaan nabiga xaladaa la keenay waxaasoo dhan markay fiirsanay hawlahaas miye riwaayada saxiix muslimka wuxuu leeyahay markaas ayaa iyagu kurba badneen markuu jibriil isla markiiba horteeda soo istaagowy markaasuu baytulmaqdes sida makiinadana qortayba u keenowy carabta tilmaama shibakada intee taala jidka intee u taala kan intee u taala kashfigamaa looga qaado kashfigamaa looga qaado markaasuu jidkaasaa laga soo galaa dhinacaasuu ku yaal runaad sheegtay intaasoo shibakoo leeya runaad sheegtay saddex albaaboo leeya runaad sheegtay ninka wuxuu kadhexyaa runaad sheegtay markaasuu wuxuu yiri waxaa kaloo ii calandahowy waxaa soo maray safar ay reer qoraysh leeyihiin may heblada joogaan maalinta maalin heble ah subaxdaas ayayna soo galayaan ratiga hebel hebel uu leeyahay ee qoorta hogaanka ugu duuban yahay aana safarka joogo abijahl wuxuu midaasaa nool marow marka intaan tii la gaarin ayaa abijahl iyo kuwa qorayshoo meel jooga abuubakaroo soo socda arka kaala kaalaydeen xaalwaa saaxiib ka sheeg war mahaysaa mayawa sheegta xaalamunta baytulmaqdis tagay ka yimid markaasuu dadkasu wuxuu yiri wallaahi hadduu dhihilaha xaal carshigaa leegeey asan ka imid waa ka rumeedahayo waxkasta isaga rumeedahowi ee maalinba khabarka samaweyna ma rumeedahow waa leegeey maxay tahow khabarka maalinwada samaweyna sooma rumeedahow hadduu isagu afkiisa ka yeedow anigaa leegeey waa rumeedahow isagu beena sheegayo nabigeena muxtaara calayhi salaatu wasalaam sidaas ayaa dhacday baytulmaqdeski habeenkii sidaas ayay maaragtay kusoo ogaadeen nimankii safarkii banaanka u istaageen waxaa coommadu yidhaahdeen salaada safarkiyaa gadaal dhac nabigiyaa runtuumay qoraxdu waa xayaratay subaxda meeshii ka dhaqaaq weysa ilaa oo hantiga ka soo galo qolo kale waxay leeyihiin maaragtay waxay yaheen mujizo nabiga maalintaasuu sheegay keliya ee subax muuse sheegay safar kale galabtii u yimid calaa kulli xaal si kastaa noqotee nabigeena muxtaar caleyhi salatu salaam khatiga uu sheegay nimankii waxayda waa naga dhumay biyahaasoo meel yeegana waa weynay oo qof naga cabta waa weynay waxaa kale talo aad leeyahay daaba ee geel u jeedo annagaan u jeedo marka geel waxaana naga u jeedanay u jeedaan markaasay ka cararayaan
nabigeena muxtaar caleyhi salatu wasalaam si kasta ha noqotee kufaarti sidaas ayay aada ula yaabeen marka habeenkaas nabigeena muxtaar waxyaabaha la soo siiyey waxaa kamid ahay salaada midaas daan marka xogaaya ku naqon nabigeena waa tawgiir caleyhi salatu wasalaam asxaabta wuxuu ku yidhi ara-aytum low ana axada low ana bibaabi axadikum nahra yaqtasiru fiihi kula yawmin khamsa maraatin hal yabqa min daranihi shay qaaluu laa nadcuuhu wakadalika salawaatu sala allahu calay wasalam waxaad iga warantiilow qof idinkiidin ka mida hadday maalintii gurigiisa erintiisa oo weli ku yahay ee uu shan jeer maalin walba qofkaas ku quraysanayo wax wasana qofkaas korkiisa muqaaraya markaas asxaabtiiya nabi sidaasoo kale shanta salaadoodta sidaasoo kale ayay shanta salaadoodta marba nabigeena caleyhi salaatu wasalaam haddii salaada soo siiyey ee laye cudday aada kaalmaysanaysay waa salaada nabigeena muxtaar caleyhi salaatu wasalaam salaada saas loogu wajibiyey ee mansiladaas iyo darajada ay leedahay aada u jeediin qofkii ka tag ee tahawur u wata ama iska yaraysta maxaa laga sheegay nabiga wuxuu yiri caleyhi salaatu wasalaam awalu maa yuxaasabu bihi alcabdu yowma alqiyaamati asalaatu wax qofka addoonka laga xisaabo waxaa ugu horeeya salaada riwaayadka waxay yahayd wax la kala xakumo dhiigyaalka ugu horeeya addoonka xagga cibaadada wax lagala xisaabtamo salaada ugu horeyso fain salaxat salaadaas hadday suubato salixa saa'iru jasad saa'iru camali camalkiisa inta kale soo hartoo dhan waa loo suuqiyaa fain fasada fain intaqasad hadday wax wax ka naaqusaan ilaahu wuxuu yidhaha unduruu hal licabdi min tatawucin io filasha addoonkayga wax sumooyana leeyahy salaadaha waajibka wixii ka dhinaaday sunnadaa lagu qaba salaadaha sunnada saasaa loo darigaa rawaatib loo yiri iyo tawaabic loo yiri marka haddii weli fasada salaadaas hadday fasaado nabiga wuxuu yiri fasada saa'iru acmaalihi camalkiisoo ilay waa wada fasaad macnaa ma wada fiirihayo camalkiisa ma wada fiirihayo riwaayo kaletood oo imaam axmed bin xamed laga wariyey wuxuu yiri nabigeena caleyhi salaatu wasalaam qofkii salaada dukada kaana lahu cin cahdun cinda allah qofka hadduu salaada dukado ilaah agtiisa ballan u yaalo laakiin waman taraka qofkii salaada ka taga falaa cahda lahu ilaahay agtiisa wax ballan hor u yaala ma jiraan ilaahay agtiisa wax ballan hor u yaala ma jiraan marka maxaa ilaahay agtiisa wax ballan hor u yaala ma jiraan waa xadiidkii soo arooro karto oo nabiga abi daawuud uu warinaya maaragtay الصلاة بيننا وبين الكفر بين الرجوع والكفر qofka iyo gaalnima waxaa u dhexeey asalaada qofka iyo gaalnimada waxaa u dhexeey salaada macnaha tallaabtaas haddaba qofkaan salaada ka taga asagoo yaraysaha ama uu caqiidaysan inaysan waajib ku ahayn ama wax lamida uu ku gaalooba laakiin qofka marka uu yahay waa dukana waa dukana sidii waxbay culama qabaan waxay qabaan in taariikhu salaadnimada haddooda salaada waajibkeeda oo ogol yahay inaanay maaragtay gaal uusan naqayn laakiin maxay tahay xuduudi kufriga ku jira xuduudi kufri maxaa yeele acmaasho kufriga maajira la yimid acmaasha gaalkan muxuu diidan yahay rabbiga abuuro inuu sujuudo u cilaadiiso kana acmaasho kale la yimid marka meeshaas waa meel khatar culummada waxay isku soo qaadaan salaada qofka hadduu ka taga maqaldayha mase maqaldayha salaada qofka haddou ka tago awalna u iimaan lahay inay salaada waajib ku tahay oo rumaysnaay waajibay ku taha la soo qaday culamada muslimiinta afarta madhabood waxay isku waafaqsan yihiin qofka murtadka hadduu tooba keeno islaamka kusoo noqdo inta oo murtadka ahay salaadihii oo ka tago dhan soo qabeeya qof muslima aniga salaado rumaysnaa ee salaadii inay waajib ku tahay rumaysnaa ka tegitaan uu ka taga soo qalay maayo adigu marka meesha iska qayaas maxaad ka qiyaasi kartaa marka ma la dhihi karaa qofkaas uu ma- salaadii soo qalayna waxyaabaha saas oo kalea dad fara badan ayaa lagu shaqeeyay marka culimo kala talo ayaa joogtoon salaada iyo howlaheeda iyo kelmadahaas ka sii doonaa marka aniga xaggaas meeshaas intaasaan kusoo gaabaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Een, ilaahay markaysaa een, hanagu xoreeyo oo naarta hanooga xoreeyo jannata firdaws hanagu makaaniyo nabiga suuban salawaatullahi wasalaamu caleyhi maqaamkiisa Een, waxaan leeyahay kulleyba waa dheregnay alxamdulilah marka meelo nagama banaa marka insha allahu tacaala ayaan maxay ahayd wixii intaan ka bada waxaan ka cabsaa inay kala qaadiyaan kuwii horo marka insha allahu tacaala ilaah nagu anfaco Ee, waxaa kaliya oo leedahay sheega aada wanaagalo loogu bilaabay subxaana aladi asra bicabdihi leyla min almasjid alxaraam إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إن meeshaas ayaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam laga soo bixiyey oo makaankaas muqadaska ah oo masjidulxaraam ah oo xaramka ilaahay ah oo fiihi aayaatun bayinaatun maqaamu ibraahiima ilaahay ou leeyahay waman dakhalahu kaana aaminan waxaana loo dhoofiyey oo markasta arrinkaas loo qaaday nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi masjid alaqsa aladi baaraknaa xawlah marka masjidkaas masjidulaqsa ah oo masjidka muqadaska ah oona arkaysaa xurmada badan leh oo ilaahay uu leeyahay baaraknaa xawlahu hareerihiisaan barakeynay markaysaa ilaahay uu leeyahay marka nabiga calayhi salaatu wasalaam oo mubaarak ah yaa waxaa laga qaaday dhulka ilaahay meeshii ugu sharaf badneed oo muqadasaadkii ahay oo dhul barakaysan ah waxaana loo qaaday dhul kaloo barakaysan markasta oo muqadas ah marka muqadasaadka islaamku inay isku xiran yihiin oo ay mid yihiin ayaan meeshaas ka fahmaynaa iyadoo hadda ula joogno dhulkaas barakaysan oo ilaahay noo sheegaya cad oo qur-aanka ku cad iyo ee, dadka laftiisa ambiyada iyo rususha iyo ahlu khayrka inay dad barakaysan yihiin oo baraka ay ku jirto oo dadka qaar barakaysan yihiin dhulkana qaar barakaysan yahay geedaha qaar barakaysan yihiin markasta zamanka qaar barakaysan yahay markasta wax walba markasta ilaahay barakadiisa inta ilaahay oo kasii ay jirto welibana barakaysiga laftiisa hadda maanta xogmahinee lafteeda maqaan waxay leedahay mawduuc u baahan in si fiican markasta waqti fiican loo qaato markasta laakiin midda aan rabo waxa ay tahay dhulkii markasta sidaas naba ugu tilmaamay oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam markii laga waday ee, baytullaahi xaraam la geeyey oo ambiyada oo kula kulmay oo markaysa waxaa la yidhaha waxay kutusinaysaa yacni fatxi oo nabiga calayhi salaatu wasalaam loogu sii bishaareeyey oo markaysa qurashadii ugu horeysay waaye oo nabiga markaysa jismi iyo ruuxiba ah yaa markaysa la geeyey waxaana kusoo dhaweeyey ambiyadii ilaahay weli waxaa layidhi dhulkaas meel aan markaysaa malag ku- markaysaa ku joogsan ama markaysaa aan nabi ku dukan kumaba taabo oo markaysa hal hal meel oo laga taabto oo markaysa aanay eh, malag ku joogsan markaysaa nabina ku du- eh, markaysaa ku dukan maba ku taabo oo markaysaa waa meeshaas meesha nabi caleyhi salaatu wasalaam looga sii qaaday ila samaawaati alculaa marka xikmad badanaa ku jirto markaysaa marka nasiib darada maanta na haysataa waxay tahay xaggee uu ku dambeeyey markaysa markaysa beyt markaysa beytkii ilaahay oo muqadaska ahay oo markaysa xurmada badnay xaggee uu ku dambeeyey markaysa dhibka weyn oo maanta na haysta waa halkaas markaysa sanama hoostiisa laga dhisaa meesha laga qaadaha la leeyahay tii ilaahay maha laakiin saasaa lagu kaa anagana markaysa dhibku waxa uu weyn oo aan u geysano falastiiniin in meelaas la daacdaacdeegayo markasta yay naga joogtaa markasta dadka qaarkiis ay ka joogtaa marka laakiin dhulkaas barakaysan kulliga markasta ilaahay idankiis saas kuma dhici doono kuma dhixi doono markasta laakiin qof kasta oo muslima markasta kama ahan meel oo markasta falastiinala iyo markasta hebelaala iyo hebelay joogta iyo ma ahan qalbigiisay ku taallaa markasta nabigeena calayhi salaatu wasalaam mid iyo loo loo masaqaadayba marka israhaas meesha uu ka dhacay waaye markasta qiblatulmuslimiina uulaa waaye meel qof walba uu dareemayo waaye waxayna la mid tahay masjidka masjidulxaraam iyo madiine oo markasta masjidkii rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayhi saddexda masjid oo barakaysan oo markasta salaada loola safro oo barakada laga daadsado oo markasta meelaha ugu horeeya ugu la barakaysto ugu weyn waayo markasta marka isagiina marka waa barakadaystaa weliba waxaa noo sii dheer markasta madiine timirtii lagu diri iyo timireedkii odayaashii akooyayaashan ahay timirtoodiyaa noo soo carfaysaa meesha markasta odayaashooda meesha ka leeyihiin mana qasaayaan laakiin markasta salaaxudiin ayubi thani yaan rajeynaa insha allahu tacaala markasta burhaantiina iyo barakadiina markasta dadka markasta waa waa la xitaa dhihi jira markasta qoorta laga qabo jira dadka waa xerantiina dhihi jira markasta maanta waa laydin xertay markasta nuurkiina iyo barakadiina markasta qalbigiyaan ducada la ilaabin markasta nuurkiina waxaa dhici karta inaan la quusa markasta oo uu halkaan isagoo joogo qofka ahlu khayrka khayrkiisu halkaasu ku gaari karaa siduu ku gaara markasta mustaxiim anaga agteena adeega tahay markasta mustaxiim ah waa sehlan tahay markasta khayrku markasta nuurka qofka nuur kale markasta nabi calayhi salaatu wasalaam nuurkiisu wuxuu camimay markasta caalamka oo dhan bilyan iska badan ayaa maanta waxay yihiin muslim markasta nabigan calayhi salaatu wasalaam wuxuu soo bilaabay isagoo kaligiis ah oo markasta meel walba laga soo eriyey oo markasta dhagax dhala daba taagan yahay oo markasta daa'if laga soo raactay oo maka laga soo raactay oo markasta dhexda dhiiggiisa la daadiyey markasta inuu gacmaha kor u taagan ee uu yiri markasta ilaahayow markasta wax kala dhibi mu haayaan arrintan markasta cayidiga jira iyo dhibkan alla kuma haaya amay uun tahay aniga dembi aan geystay markasta meesha nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ku leeyahay aniga xaalkayg markas falaa ogaali oo leeyahay in lam yakun bika calaya qadabun adiga daalaka calaysnima qaali ka tahay waxba igu mahane amniga xoolaa caadaa ku jirtaa markasta annagu maxaan umalaynaynaa marka baytulmuqdis iyo markasta waxaan ka hadlayno waxaan nagu dhacaya waxay tahay runtu ay tahay xoogaa ama xagga rabbi cibaadayaro iyo markasta qaabtado kale anaga xaggeena ka timid amay arrintaasoo tahay markasta oo markasta caa ilaahay oo nagu dhacwaysa amay tahay markasta laakiin haddana waxaan leenahay oo markasta ku qanacsannahay kama suulin ahlu khayrka iyo dadka fadliga lahaa barakada lahay laakiin waa nagu dhex qarsan yihiin markasta ilaahay idankiis markasta nuurkiina iyo barakadiina allaha ka dhigo markasta iyo muslimiinta iyo ahlu iimaanka jooga markasta barakadooda kuwii markasta burhaantooda ay gaar allah ka dhigo oo markasta beydkaasi beydkaas ilaahay oo markasta gadaal loogu soo celiyo oo gacanta islaamka oo ku soo noqoto ilaahay ha noo kasto burhaantiina waxa kaloo leedahay bilkan aan joogno dadkii culamada ahlu khayrka ah meesha ay soo galaan waa laga dareemi jiray tuulada ay yimaadaan xaafadda ay yimaadaan waa islaami jirtay nuurkiina waxrajeynaa layta laga bilaabo iyo dhulkaan ingiriiska iyo gaaladan joogto meeqaad islaamtay meeqaad islaamisay sheekada aan isugu nimaado inay naqataan rajeynaa ilmahaan yaryar oo dhalinyarada aada ugu faraxsana meelaha kuma arki jira meelaha isugu yimaado waa kuwa markaysa aan isleehay markasta waa kuwa la rabo inay maqaamayaan iyo meelahaan oo kala yimaadiin oo xubbiga nabiga calayhi salaatu wasalaam lagu tarbiyeeyo lagu toltolo markasta qalbigooda lagu beero kuwaas ayaan waxaan rajeynaynaa inay si fiican gacanta ugu dhigaan oo markasta iskoolada ay dhigtaan geeyaan oo jaamacadaha ay dhigtaan geeyaan oo boqol boqol iyo kun kun ay u soo islaamiyaan annaga markasta inaan ka qayb qaadano allahna waafajiyo marka iga haada haade waxaan gudbinayaa marka culamada kilaanto asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu السلام عليكم شريك عمرنا دعيت مع وقتنا ان شاء الله
ربنا واجعلنا مسلمين لك وذريتنا أمة مسلمة وعلمنا سنة وعلمنا إلا أنت الرحيم ربنا وابعث في نصوصنا المؤمنين من أجل وعلمنا الكتاب والحكمة واستقيم لك نحن عز الحكيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه ولا ذلك بعد ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا إنك من تدخل النار فقد غسلت وما للظالمين من أنصار ربنا إنا سمعنا مناديا ينادي لمن آمن بالإسلام ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا رسل على رسل ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمن يوم يكون الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أحسن عملنا في الأمور كلها واجعلنا من أصلنا على الأبلاد اللهم إني نسألك مجموعة رحمتك وأحسن مقل السلام كل والغنيمة من كل بر وفوز بالجنة من جهنم النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تأخذنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وأنت مولانا فانصرنا على القوم الجاهلين وأنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكاذبين